munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday dhammaysatay dugsiga hoose kana aflaxday macadka ibnubaas ayaa lagu qabtay magaalada carmo waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka macadka waalidiin macalimiin ardayda qalinjibisay marad sharaf kale maamulaha macadka ibnubaas ee magaalada carmo ciise maxamed cali ayaa ka waramaya ardayda qalinjibisay galabta waxay xafladdaani daaran tahay ee sagootinta fasalka sideedaad ee dugsiga ibnubaas qaybtiisa carmo fasalkan oo aan ka rajaynayno inuu noqdo ee fasal kaalimaha ugu sarsareeya ka soo muuqan doona sida aan ka rajaynayno dadaalkooda badan iyo aqoontooda ay ku hubaysan yihiin waxaan xusuusinayaa fasalka sideedaad iyo dhammaan waalidiinta in ardaydani ay tahay arday aad u dadaal badan oo aan rajaynayno inay tobtanka ay kasoo muuqan doonaan qaar ka mid a marad sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ay ardayda ugu hambaliyey heerka ay soo gaareen
intii ay daraasadu socotayna soo dadaalay si fiican wax u soo bartay macallimiintooda soo adeecay haddana guntii iyo gabagabadii joogo si gaara waxaan ugu hambaliyeynayaa fasalka sideedaad inay u harsan yihiin imtixaanadii dowladda satarleeska ahaa ay geli doonaan ay dadaalaan oo aysan halkaa ku ekeenin oo wakhtigooda ay ka allaha idin barakeeyo allaha idiin sii dhammaystiro inta aad gaarteen sideedaas aad soo barateenna allah idinku anfaco annagana waxaan leenahay haddaan waalidiin ahay waalidiinta waxaan sheegayaa ama aan u dardaarmayaa inay dadaalka sii wadaan dufcaddan ayaa dufcaddii tobanaad ee ka qalinjibiso macadka ibnubaas ee magaalada carmo tan iyo markii la aasaasay